أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayno insha allah idinkuna aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose oo kulan soo dhoweyn ah u samaysay rag ducaad ah oo xamlo dacwatul aryaaf ah ugu maqnaa degmada badhaadheh iyo deegaanada hoos yimaada ee joorre barnaamijka ayaan idinkugu haynaa qodobada kale waxaa ka mid a munaasabad ballaaran oo isugu jirtay afur wadareed iyo maamuusidda majmuucadii kaalinta koowaad ka gashay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus oo lagu qabtay masaajidka annuqaba ee degmada aadan yabaal ee wilaayadda islaamiga ah ee shabeellada dhexe barnaamijka ayaan caawa idinkugu haynaa iyo mujaahidiinta oo maanta qarax la eegtay isbaaro maleeshaadka riddada u taallay gudaha deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan qodobadaas iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka زادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan wilaayadii islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa kulan soo dhoweyn ah u samaysay rag ducaad ah oo xamlo dacwatul aryaaf ah ugu maqnaa degmada badhaadheh iyo deegaanada hoos yimaada ee joorre ee wilaayadaasi waxay ahayd munaasabad lagu soo dhoweynayay ducaad muddo saddex bilood ah xamlo dacwatul aryaaf ah ugu maqnaa deegaanada jooreh ee hoos yimaada degmada badhaadhe waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada odayaasha dhaqanka culimo iyo xubnihii ducaadda ahaa ee soo dhoweynta loo sameynayey ducaadan dacwatul aryaafka waday goobihii ay tageen islamarkaana dacwada la gaarsiiyey waxaa ka mid ahaa degmada badhaadhe iyo deegaanada wadajir jidcaaley mandheer kormo santaaro iyo garsay kusa waxaana ka faa'iidaystay dad gaaraya ilaa iyo toddoba kun oo ruux sida ay soo wariyeen xubnihii ducaadda ahaa ee halkaasi tegey ugu horreyn waxaa munaasabadan warbixin dheer looga dhagaystay balse aan idiin soo koobnay mid ka mid ah ducaaddii dacwatul aryaafka ugu maqnaa deegaanada joorre qaafilada markay dhaqaaqaysay oo inta ka baxaysay waxay ku degtay oo si toosa ay ugu shaqo bilaawday degmada badhaadha qaafiladu waxay ka koobnayd afar majmuuco dagitaankii ay tagtay waxay kala fadhiistay afar goobood oo kale ah maqarka degmada oo badhaadha ah iyo wadajir iyo jidcaali iyo koromo intaa markay fadhiistay kaafilada bil markii la joogay waxaa soo ruqaansatay majmuucadii joogtay jidcaali oo u soo rarnay meesha la dhahaya santaaro majmuucadii joogtay wadajir ilaaha subxaana wa tacaala ha barakee ayadan waa isqaybisay waxay ku baahday oo farac kale ay ku yeelatay garsay kuusay meel la dhahayo tuulo ah ay u lugaynayeen walaalaha ilaaha subxaana wa tacaala ha barakeeya marna way lugaynayeen marna geedid ay raacayeen intaa waa lixdii goobad oo la tagay waxyaabaha mucjisaadka meeshaay kula kulmeen waxaa ka mid ah in habeenada qaar hoodka inay u hooydaan maroodi iyo yey iyo wax ay soo ceersadaan walaalaha way ku samreen dacwada kama celinin in ay gutaan intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay suldaan cabdiweli suldaanka beesha sade iyo suldaan maxamed cabdi duuba afayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayadda islaamiga ee jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أولا نفتيذ نفتينا وحاول دردار من الله سبحانه وتعالى عبسيديسة الله نوحو لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله سبحانه وتعالى سونا الدردار مايو حولي عبسيدي دبتيق عبسدهانا لمن إنكم مسلمين هن جزاه الله خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى أولا مهد إسكالا مهد بلارا أم بالله يدماد لهن الله وعلينا سبحانه وتعالى ثم وحان كلو مهد علينا ولاية الجب السفلى إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى أيام هاد إسكاله هل كاينو كل ميي رجع علماء وما أنت يوصل دماتي دعوة الأرياف إلى الله dadkaas oo ka socday jubbada hoose gaar ahaan deegaanada ama maqarka badhaadhe iyo magaalooyinka ama tuulooyinka hoos taga walaalaha ilaahay khayr ha siiyo waxay qaadeen arrin loo baahnaa walaayada iyo maktabu dacwaba waa arrin aad baahideeda u taallo badhaadhe waa naqaanaa waxay tahay walaalaha meeshay mareen marka meelahay ka sheekaynaayeen hadday badhaadh ahaan laheyd iyo hadday jadeecaalay tahay iyo hadday gerse kuusaa tahay iyo haddii wadajir iyo koromo iyo sintaaro waxay sheegeen saddexdaa ama lixdaas tuulo oo maqarka uu yahay badhaadhe waxaan malaynayaa aad baa horta baahi diineed ooga jirtaa meesha ilaahigii walaayadu waafajiyaa mahad iska leh xilligan iska adag oo aad u adag oo xilli kulul abaar ah haddii xilliga jiilaalkii la yaqaan uu ahaan lahaa waxaan aan dareemi lahaa inay muddo lix bilood ama sanad hataa aysan ku filnayn dadka oo meesha baahida taallo waa baahi aad u weyn baahi muggeeda la weyn oo dadka waxay u baahan yihiin waa diin dadka waxay dad ku noqonayaanna waa diin dadka hadduuba jahli yahay waxaa waay ninkii u gacan haadiya iska raacayaan laakiin dadka maanta haddii diintoodii loo sheego oo diintoodii la baro asaasiyaadka laga dhiso tawxiidkii loo sheego waxaa culammada khayr allah idin siiyo jazaahu allahu khayr aljazaa waa idin mahad celinaynaa ilaahay waxaan idin leenahay meeshaad marteen ood ku lugayseen ilaahay tilaabadaa xasanaadkadaa idin sii dembigiinnan allah ku dhaafo anigoo ku hadlayo afka odayaasha dhaqanka jubba sufla insha allahu tacaala waa idin mahad celinayaa ilaahay subxana wa tacaala awaamirtii uu idin siiyey oo aanugu addoonsaday mar hadduu qofka uu yahay diin ilaahay hadduu xambaaro diinta markaa adig barato addacwatu ilallah laga rabo marka dadka inaad ugu yeerto waa wax waajib ah oo ilahay subxana una saaro wey dadka marka aad sheegteen waa dad aad u badan aadna u dareemaya baahidoodaba inay baahan yihiin oo diin alla subxana wa tacala u baahan yihiin mar walbayna u baahan yihiin dadka la raba inuu istaagana ugu dhowaada allah subxaana wa tacaala berri u yidhaahda ilaahayow allahuma hal ballaqtu ilaahu anigu waan gaarsiiyey tawxiidka waa u sheegnay xumaantaan ka celinnay wixii aan awoodnay intii tabarteenna waa sheegnay ilaahay markaa isaga isagaa markhaati ku ah waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wa camila saalixan wa qaala innanii min almuslimiin dadka marka jazaahu allahu khayra aljazaa waa idin mahad celinaynaa waxaa sheegteen sintaaro intaad ka qabateen waxaad noo sheegteen jadicaali inta dad aad la kulanteen waxaad booqateen dadkii xanuunsanaa oo mariidka ahaa idinkoo ilaahay kitaabkii iyo sunnadii nebiga noolaynaya aad dadkii u tagteen ku xisaabtamaya ajarka laga helaya qofka xanuunsan markii loo tago waxaad la kulanteen madaaristii waxaad la kulanteen dadkii safarka ahaa oo baabuurta saarnaa jazaahu allahu khayr aljazaa marka waa intii dacwo laga gudan lahaa muddo saddex bilood waxyar dhimana ku safrayseen halka a ku jilib xirneedeen ummaddaanna diinka aa gaarsiinayseen oo dacwadii aa wadeen tafsiirkii qur-aanka aad gaarsiiseen qiraa'atalqur'aan aad macnaha ka saxdeen oo qiradii dadkii waxaa laga yaabaa ninkan baadiyo inuu joogo uusanba garanayn faatixada insha allahu tacala marka ilaahay subxana wa tacala idinka ajarsiiyo kolley wax badan oo adag waa soo aragteen ummadda marka mar kasta oo lagu laalaabto wax badanaa lagala kulmaya ilaahayna subxana wa tacala wuu inaga ajarsiinayaa in marka la ixtisaabsado walaayatu jubba sufla dacwada haddii aan leed waaligeed gobolka de ahaan la biidni illaahi tacala ilahay idinka ajarsiiyo dhammaanteen allah naga ajarsiiyo laakiin waa arrin noo taagan oo mar walba layska rabo alla subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa umma waxaan u mahad celinayaa walaayada jubbada hoose waaligeeda iyo makaatiibteeda waxaan kaloo u mahad celinaynaa culummada iyo salaadiinta ka soo qayb gashay xafladdan lagu ikhtitaamayo culummadii dacwatul aryaafka ka waday walaayada joorre waxaan kaloo u mahad celinaynaa culimmadii muddada saddex bilood soo waday dacwatul aryaaf oo ummadda muslimiinta ah ee degta walaayada joorre dacwada gaarsiisay iyagana waan u mahad celinaynaa jazaaka allahu khayr insha allahu tacaalaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa sheeqii culummada afkooda ku hadlayey ee soo bandhigay waxyaalaha ay soo qabteen asagana waan u mahad celinaynaa intaa kadib waan maqlaynay culummada shaqooyinka ay soo qabteen muddada lagu jiray wakhtiga ay qaadatay saddex bilood waa sagaashan cisho wakhtiga haddana dacwada la waday waxay ahayd wakhti kulul oo abaar ah oo jiilaal ah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu jannatulfardowsul aclaa ilaahay ugu bedelo shaqadii ay soo qabteen iyo diintii ay dadka gaadsiiyeen inuu ilaahay jannatulfardowsul aclaa ilaahay ugu bedelo ilaahay awlaaddooda iyo xaasaskooda iyo danaha maanta ay waxaa way nin walba uu dareemaya inuu ilaahay waxaa weye u xifdiyo waad maqlayseen badhaadhe marka laga saaro lix tuulaa la sheegay waxyaalaha waxaa weye dadka la baraya aasaasiyaadka ka mid ahaa tafsiirkia ka mid ah waxaa weye waad maqlayseen xusnu muslimkia ka mid ah dadka tiradooda waad maqlayseen lagu sheega meesha waa dad aad u badan waxyaalaha cajiibka ah oo walaalaha ay sheegeen waxaa ka mid ah in dad ka mid a jihaadka lagu soo daray tirada dadka la sheegay lix kun iyo shan boqol siddeetan iyo afar waa toddoba kun dad ku dhow wey ilaahay waxaan ka baryaynaa miisaankooda xasanaadka inuu ilaahay u saaro run ahaantii dacwatul eryaaf dadka bulshada ah way ka faa'ideen dadka markii dacwo eryaaf ay bilaabatay oo dacwadan la bilaabay oo xarakatu shaaba almujaahidiin ay ku dhawaaqday wallaahi aad baan ugu faraxna annaga dadka ka faa'iday oo arrintan ka faa'iidana midka wax la gaarsiiye mid kaleu sii gaarsiin walaayadan joorre waa meel fog keen bay ku taalla waad dareemi kartaan idinkana waxaa weye annaga odayaasha dhaqanka haddaanna waan idiin mahad celinaynaa waxaanan idin leynahay insha allah hadaalina dacwada sii wada insha allahu taala dadkii munaasabadan ka qayb galay islamarkaasina kelimaadka ka jeediyey waxaa ka mid ahaa sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ilaahay baan mahad celinaa kumaankum jeer inoo suurtogeliyo kulankan khayrka badan ee quruxda badan iyo inaan la kulanno wujuuhda munayirka ah iimaaniyaadka iyo khayrku ay ka muuqdaan iyo tadxiyaadku ay ka muuqdaan ikhwaanii jazaakum allahu khayr aljazaa daacafa allahu xasanaatakum ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ha idiin labanlaaba ajrigiinna baylahdiinana allah idiin gudo culayska adduunya ka aakharana allah idinka dulqaado waxaad soo qabateen howl ee aad iyo aad u qaali aad qabateen waxaad dhammayseen qowlihi tacaalaa waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri waya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkari wa ulaa'ikum almuflixuun amarkii alla ayaad qaadateen subxaanahu wa tacaalaa oo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kuwa gebagabadooda lagu tilmaamay inay muflixiinta yihiin allah ha idinka dhigay idinkii annagaba inshaa allahu tacaala wakhti aad iyo aad u culays badan oo xaraj ah ayaad dhexqaaqdeen ummaddiinnii baad dhex tagteen kulaylkii baad la qaybsateen oonkii baad la qaybsateen gaajadii baad la qaybsateen kurbada adduunya ta'akharba allah idinka dulqaado waxaad xaqiijiseen qowlkii ilaahi subxaana wa tacaalaa khayryada ummadda uu ku sheegay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani ilmunkar khayryadii ummadda ayaad qaadateen waxa allaala maanta culimmada waddanka joogta iyo umarada maanta waddanka joogta mas-uuliyad uu alla saaray subxaana wa tacaalaa ayaad ka mid ahaydeen haqri ka mid inaad soo gudateen huquurta islaamka ka mid ah masalada lagu magacaabo addacwatu ila allah wa dacwatu annaasi wairshaadu alcibaadi waxaa weeye waa min aljihaad bay ka mid bale waa aasaasu ljihaad jihaadku wuxuu daba socdaa dacwada ayuu daba socdaa dacwadaa ka horraysa asalku waa dacwada kolka hore dacwa la rabaa ummadda in dacwada la gaadhsiiyo dacwadaa la wada haddii marka ay la kulanto xajaru cafara dhagax turuntura ah hadday la kulanto amba uu derbi isku gudbo oo u yidhahdo dacwadu halkan ma dhaafayso markaasaa jihaadka loo baahdaa laakiin inta horayse dadku qaabiliyadda ay leeyihiin oy dacwada soo qaabilayaanoo weelkeedii ay haystaan waxaa weeye dadka waxaa loogu yeedhayaa dacwa loogu yeedhayaa jihaadka waxaa loo baahanayaa jihaad dacwadii markay silmi weydo arlo ay ku shaqaysato ay weydo goob ay beerato ay weydo dad ay la khidaabto ay weydo dadkii uu cadow kale isku gudbo daaquud isku gudbo daaquudkaa zuulintiisaa loogu talga waa baldoosarti oo kaleeto baldoosarta waxaa la keenaa markii geed weyn waddada isku gudbo amba dhagax weyn isku gudbo waddadii cabirkeeda la sameeyaa la keenaa jihaadku taasuu daba socdaa hadduu qofku yidhahdo waxaan jihaadtamahayaa iyadoona dacwo aanan samaynin baan jihaadtamayaa wuxuu la mid yahay nin yidhi beer baan qodanayaa dhul aan la geed qaadin oon la cararogin ayaan abuur ku guranayaa oo deetan aan beer ka goosanayaa buu lamid yahay ikhwaani waxaad diyaariseen arladii jihaadka uu ku socon lahaa iyo dadkii jihaadka hoygii madallada u noqon lahaa ee hoosadiyo geedkii la hadhsaniya u noqonayay idinka ayaa soo diyaariyey waxaad qaadateen ducadii nabigeenna sala allahu calayh waaalih wasalam nadara allaahu imra'an samica maqaalatii fawacaaha fa addaaha kamaa samica fa rubba muballaqin awcaa min saamicin nebigu wuxuu u duceeyey dadkii wax ka maqlay isaga ee haddana ka sii qaaday ummadda kale u gudbiyey tana nabigu waa tabriikiyey dadka ayaga ikhwaani jazaakum allaahu khayr aad iyo aad baad nooga farxiseen allah idinka farxiya subxaana wa tacaala waajib diini oo aad u culus baad soo gudateen wakhti aada iyo aada u adagna waad baxdeen halkaa intu xaggeed u dhaqaaqaysa innaguna halkaa iyo xagar baan u dhaqaaqnay oonu muddo ku maqnayn oonu ayagan mataqaana walaalaha la soo joognay walaalayaal waxaan leenahay jazaakumullah shaqada aad qabateen waa shaqadii nebi maxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam waa shaqadii ambiyadoo dhanba ay qabanaysay dadka in loo tago diinta alla loo sheega yaa qoomanaa ajiibu daaciyalah lagu yidhahdo idinkoo xaalkiinu yahay maa as'alukum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin waa sifadii ambiyadu ay qaateen ummadduna markay noocaa samayso way badbaadaa allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyihi falamaa nasuu maa dukir bihi anjayna aladiina yanhuuna cani suu'i wa akhadna aladiina dalamuu bicadaabin ba'iisin dadka ilaahay subxana wa tacala markuu cadaabaha soo diro dadka badbaada ummadduna ay ku badbaaddaa waa dadka ducaadda ah oo wanaagga faraysa ummadda haddii laga waayo dad ilaahay khayrka ummaddiisa ugu yeedha oo diinta ugu yeedha haddii laga waayo oo munkarku ummadda uu camimo allah subxaana wa tacaala dadkaa u baabinaa haddii dadka ay caam yeeshaan asaalixu wataalixu dhammaan waa laga sibayaa cadaabka idinkiiyo wilaayadiinna waa idiin mahad celinaa waad naga farxiseen allah idinka farxiyo allah idinka farxiyo kurbada adduunta aakharba allah idinka dulqaado kurbada adduunta aakharba allah idinka dulqaado waxaad ku faraxdaan maahan wax idinka naxiyo allah idinma tusiyo diinkiinna allaha barakeeyo dadkiinna allaha barakeeyo diinkiinna allaha barakeeyo dunyadiinna dadkiinna allaha barakeeyo sal allah calaa sayidina maxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin wasalaamu calaykum raxmatullah ugu dambayn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abu yunis بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى بمهد إسكاله نغو كل ميي مكان كان أو خير كبدن له أنا وأجوغنه raggii ducaadii ila allahi subxaanahu wa tacaala muddadan saddexda balood ku dhowaadka ay maqnaayeen aakhirkooda haddina aan joogno allahaas baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala mahad alle kadib waxaa u mahadcelinaynaa maktabu dacwa lilxaraka ee dadaalkan iyo juhdigan ay soo abaabuleen ay soo bixiyeen ay soo qorsheeyeen in halkaas rag loo diro waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilahina idiin barakeeyo amahaashiina ilaahay ha badiyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa culummada maanta nagala soo qayb gashay xafladdan iyo dhaqanka walaayada islaamiga ee jubbada hoose iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay idin barakeeyo sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa ducaaddii ee muddadan maqnayday halkan joogtay markii la fiiriyo ducaadda laba qayb baa iskugu jiraan waa qayb waa ducaad waalidiin oo ah waa qaybna waa ducaad anaga waalid u ah waxaa ula jeedaa waxay iskugu jiraan reg odayaal ah iyo reg dhallinyara baa iskugu jiraan muddadan way soo sabraayeen khayrkan iyo wanaaggan iyo waxaan intaan laga sheekaynaayeen waa soo tahqiijinaayeen waxaanala markan jazaakum allahu khayran ilaahay idin barakeeyo acmaashiinna ilaahay subxaana wa tacaala ha idinkaga dhago ikhlaas ilahay idinkaga dhago walaalayaal si aad dareemaysaan aad ogtihiin dacwada iyo khayrka iyo wanaagga la sheego waa wax meel ku ekaanay maaha waa wax soconaayo intay naftan ugu jirto oo aan sii wadayno waad ogtihiin walaalayaal aayadda haddaan akhrinaynay macnaheeda iyo way hambaarsan tahay waad dareemaysaan culimmadii baa tihiin ilaahay aayad kale wuxuu leeyahy qul haadihi sabiilii adcuu ila allaahi calaa basiira ana waman itabacnii nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalayaal wuxuu leeyahy balliquu annii walow aaya balliquu annii walow aaya waxaad dareemaysaan walaalayaal xadiidka nabiga calayhi salatu slam garanaysaan khayriyada iyo aayadda haddii la tilmaamayay kuntum khayra ummatin ukhrijat aayadda la tilmaamayay dhan kale xadiidka nabiga calayhi salatu wasalaam khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama soo mahayn qur'aankeed aad soo barayseen shareecadii kala duwan u sheegayseen tafsiirkii baad u akhrinayseen intaan wanaag ee baad samaynayseen ilaahay waxaa idin weydiinaynaa khayrka la sheega ilahay idin siiyo ilahay baa idin weydiinaya subxana wa tacaala walaalayaal markii la fiiriyo meesha ugu baahi badan baa ilaahay idinku aadiyey meesha ugu adag dadkii lagu aadiyo ajarkuna waa sii badanaya ajarkoodana waa sii badanaya waa marka idin leey walaalayaal barta aad tagteen waa ka sii shishe meel ka sii daran dadkooduna waxay sugayaan dacwii diin baa u baahan yihiin dacwii diin baa u baahan yihiin anagana sugayaan cid kale maanta u maqan tahay bacdallahi subxana wa tacaala ma lahan waa marka idin leey walaalayaal walaayada baahida meesha ka jirto waa baahi aad iyo aad u ballaaran mar kastana walaayada waxay u baahan tahay in ducaadan la soo celceliyo oo mar kasta la celiyo meesha la geeyo ilahayna waxay idiin weydiinaya subxana wa tacala aribtiin iyo wixii aad sheegteen ilaahay kuwa lagu aflahay ilahay ka dhigo ilahay kuwa laga aflahay ilaahay ka dhigo dadkii aad wax u sheegteen dad dacwadii diinta qaatay ilaahay ka dhigo xadiidka nabiga calayhi salatu wasalaamna oo ahaa ila an yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nicam oo kama qala calayhi salatu wasalaam dadka maanta hadda la sheegayo oo dhahayaan nagama tegaysaan lala jooga hanaga tagin iyo dadka maanta amalkan la soo haleeshiyey aad tilmaamaysaan oo maanta jihaadka eeb ka ah iyo dadka maanta laga yaabo in halkaas duruus idiin ay ka wadaan oo idinka sabab u haydeen waa ilahay idin weydiiyan subxana wa tacaala in ajarkiin ha badiyo ilahayna subxaana wa tacaala miisaankiisna idiin saaro ayaa ilahay idin weydiiyan subxana wa tacaala wa akhiiran waxaan leeyahay warkay ku gebagabaynayaa wax halkan laga sheegay oo soo taxaqiijiseen wax aad iyo aad u fara badan wey majmuucada markii lasoo khulaaseeyo guud ahaan oo maanta hujada aad gaarsideen haddii ilaahay subxaana wa tacaala hanuun la doonayo mogtay wa hanuunayaan haddii ilaahay aan la doonaynin anama hanuuni karnaa laakiin idinka hojada waa gaarsideen dadkaas maxaa lagu sheegay guud ahaan waa lix kun shan boqol siddeetan iyo afar oo ay iskugu jiraan bulshada kala duwan haddii ay yihiin dad musaafiriin ah ee u socday meelaha gaalada maanta haysato kenya iyo xuduud u socday ama kismaayo u socday ama meelo kale u socday oo dacwo iyo rasaalo aad gaarsideen iyo dadka ka imaaday kenya gudaheeda ka imaaday dad wahaajiray oo kenya gudaheeda ka imaaday oo abaartan soo waday halkaas imaadeen oo eelishan iyo biyihi soo doonay oo rasaalo gaarsiinayseen ahlulbawaadi baa dhahdeen dadkaas waxaa laga yaaa mesha ka imaadeen meel fog waay meesha rasaalo gaarsiinayaan waa meel fog kenya gudaheeda gaarsiinayaan rasaalo baa gaarsideen dadkii deegaanka joogay baa rasaalo gaarsiin oo kala duwanaaya waa arrin aad iyo aad muhiim u ah ilahay markan waxaa weydiisaa subxana wa tacaala in nooga dhigo rasaalo iyo dacwo aflaxday waxaa walaalay xasuusanahay dawt aryaaf oo idinka horraysay walaalaha qaar ka mid haddi laga yaabo inay ku jiraan halkan joogaan oo markii labaad noqonayaan ay kama tahay meelo lagu magacaabo wayaan gaar ahaan baqdaad oo dhanka idinka soo jirtay bay joogeen waxay taagnaayeen meel baabuurta marayso meel baabuurta marayso waxay dhahayeen markii saan loo istaago annagoo aan soo bixin oo kenya gudaheeda ku jirno ayaa warkii meeshan ku halnay in halkan joogtaan waddada taagan tihiin dacwaday idiin dadka gaarsiinaysaan rasaalada gaarsiinaysaan halkaasaa la noogu sheegayay waxaa marka walaa dardaarmayna walaalayaal maanta meesha xiriir baa ka samayseen dadba laga yaqaana oo garanaysa asbarteen dadkii aad isgaranaysay inaan la jarin inaan la jarin laga warqabo haddii hataa laga maqan yahayna tawjiihaadka iyo khayrka iyo wanaagga la siiyo wixii aad soo bilaawdeen si u dhammaystirmaan inaan laga daalin oo la wado waxaa lii sheegayay rika hadda kor meesha tagay oo jowrasaan u tagay aw aryaafta kama dahay walaalaha hadda oo idinka hore iyagana qaar baa hadda la xasuusin yahay oo la leeyahay hebel hebel aawo intay jooga isigoo waana soo wacaya tawjiihaad baana siinaya khayrka baa noo sheegaya waa marka idinka doonayna walaalayaal hebel iyo dadiyo ka sii dheer inaad samaysaan baa idinka doonayna jazaakum allahu khayran akhrin walaal waxaa leeyahay jihaad waxaad dareemaysaan waa mashaqa waa imtixaan waxaa laga yaabaa in safarkan dheer iyo socodkan iyo intaas iyo aad ku soo dhabtooteen culammada maanta ad warkooda maqlayseen intii aad maqnaaye ayagana safar baa ku jireen lama joogin waa la wada maqnaaye waxaa laga yaabaa walaalaha mogtahay maktabka ee dhaha dacwada ayagana aftarkooda intii aad maqnaydeen in meel aan joogin shaqada markan saamba loogu wada jiray waxaa markan le walaalayaal in oo qof kasta meeshii ku aadan yahay faqriga ku aadan yahay iyo halkii ku aadan yahay ina sii adkeeyo ina sii adkeeyo ilaahay subxaana wa taala waxaan leenahay ilaahay hanaga aqbalo camaasha roob oo baraka qabo ilahay hana siiyo ummaddan oo maanta oonka iyo rafaadka iyo hoolaha ka baaba'aayo ilahay roob hana siiyo haddana barako ilahay hana siiyo ilahay waxaa weydiisan subxana wa taala biasma'i alxusna wa sifaati alculaa in ilaahay subxaana wa tacaala dadkan maanta oo ilaahay abuuray oo doomanka ah oo wax ugu weyn maanta haayona jahle oo baahi dacwado tahay ilahay diinta fahensiiyo ilahay diinta fahensiiyo annagana ilahay subxana wa taala dadkii dadkaas sabab ilahay ugu dhiga ilahay naga dhigo ilahay naga dhigo fajazaakum allahu khayran wa sala allahuma wasalama على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka munaasabad ballaaran oo isugu jirtay afur wadareed iyo maamuusid majmuucadii kaalinta koowaad ka gashay tartan aqooneedka idaacadda islaamiga andalus oo lagu qabtay masaajidka annuqabaah ee degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe si loogu muujiyo qadarin iyo bogaadin guushii ay gaareen majmuucada wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe waxaa loo qabtay xaflad afurin ah taasoo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin culimaa uddiin odayaasha dhaqanka ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe haddaba ku soo dhowaada qaar ka mid ah marti sharaftii munaasabadaasi ka qayb gashay islamarkaasina halkaasi kelimaadka ka jeediyey الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام إلهي ما هذا إسكاله nagu soo kulmiyey gogoshan farxadda leh gogosha loogu dhigay guusha weyn oo guul diimeeda oo noo qabsoontay oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu guuleeyey gobolkeena shabeellada dhexe ilaahay baan horta marka ugu hore uga mahad celihaynaa mahad meelay ka balaabatay meelay ku dhammaata lahayn intaa ka bacdi waxaan u mahad celihaynaa walaalihii guushaas ilaahay sabab uga dhigana bacd allaahi waa u mahad celihaynaa ilaahay baana mahadda iska leh na fahamsiiyey inta sheekha uu ka hadlay daacigeenna gobolka oo culumta kala duwanaheeday oo ilaahay subxaana wa tacaala uuna fahamsiiyey fahamkana ilaahi subxaana wa tacaala ayaa bixiyey waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala la in shakartum la asiidannakum wala in kafartum lacadaabu shadiid ilaahay subxaana waxaan uga mahad celihaynaa khayrkii iyo wanaaggii iyo sharaftii uu na siiyey ilaahay baan uga mahad celihaynaa naga gogoshaan waxaan u dhignay haddaan nahay walaada gobolka shabeelle dhexe odayaasheeda waxaan u dhignay oon in lagu farxad geliyo looga mahad celiyo bacdallaahi raggii dadaalkaas faraha badanna soo hooyey oo isku jira culimmada ahaa oo odayaasha ahay oo wilaahayada qaybaheeda kala duwan ahay ayagana waxaan leenahay waa mahadsin jasaakum allahu khayran aan leenahay ilaahay ha idinka abaal mariyo limaada haddii waxa lagu tartamay ay diin yihiin waxaa waaye xilligii hore qoftii soo gaartay dowladii hore waxyaal iska maalaayacniyaho iska xaraarugahaa meesha aali jiray laakiin hadda kitaabullaahi waa sunna waa midda mogta dhiigga u daadihayo sheekha khayr allahse uu hadda ka hadlaayey oo waxaa weeye xabaddu ay u wiifayso mogta xabaddan dadaa waxaa isaga mogta wax falfalaad isaga mogta xabaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala kelimadiisa ayaa kor lagu yeelaa kelimadda baadilka iyo kufrigan inay hoos noqotala gaalo kelmadeera iyo bakhtiga ay meelaha ku hayso oo dulliga iyo ahaanada ah oo dadka inay dharka ka dhigto oo dadka inay ihaanaysato oo dadka haddii la kuu roon yahay inay ay addoonsato ay rabto waxa dhiigga u daadaha oo xabadda u dhacayso oo ilaahay subxaanahu wa tacala lagu raadligelihayo waa kelimatu tawxiid racyadaas tawxiidka inay babata saasaa la rabaa racyadaas taasaa la rabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa mahad iskale nagu guuleeyey inaan annagoo deggan gobolkeena shabeelle dhex aan ka inta ka tartanno haddayn ilaahay guul nagu siiyo waa mahad weyn oo soo hoyatay cid allaale ciddii soo hoysana waxaan leenahay bacd allaahi wajazaakum allahu khayran wabaaraka allaahu fiikum aan leenahay annagoo kelmaddeenna odayaasha waxaan ka leenahay gogoshaan sharafta leh ood u jeediinoo dhiiggee dhacaanku ku baxay iyo macmacaanka iyo alaab alaabta iyo khayrka faraha badanne iyo farxadda meel kasta la isaga yimido rag waxaa kaloon baaq u diraynaa dadka naga maqan oo la leeyahay maalin kaste walaxaa la duqayha walaxaa la qajajacaa warqadaraad leedahay dhaafina mayse ama xamar joog ama xardheera jir ama maharta ku jir wallaahi haddii laysu yimaado war waa dhammaaday odayaa waxuu dhihi jira taa hadday timaado qofbay waa tege uur lagu tuugi maaye waa lagu tala sax maahno cid male kamowdla tashada ee maqabtaan kaa qaada keenle maa jir warka waa badiyey waxaan leenahay marka dadka maqanow ajalaad leedihiin ilaahay wakhtiyuu sameeyey aad ku tegaysiin amaad ku joogaysiin beledkiinna iyo guryihiinna iyo tolkiin qaraabadiinna aad deriska iyo muslima aan iskula tiirsanayn isukaanya keena nimanka meelaha ka baqbaqlane annaga naftayna ma haayaan allaahu rabbilcaalamiina naftayna haysa yaan marka meel aadan diintaada ku muujisayaan waqhtigu kaaga dhammaanin guryahaaga iyo ilmahaaga iyo aradaada iyo khayrkaaga u imaad wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
anuku waa jiifkacnee maa jiifkacadeen nimankaan isla jirna maanta waayo gobollada ahaaye maa jiifkacnee maa jiifkacadeen watan isla jiri jirne watan isla jiri jirne jowheera awada janaala iyo jowheera sajanaale iyo jowheera owobaw jiinku qureendiga waaye walaax jiraayana moogi jihaadka way isla gashiin raggiyaa lala hadlahay jihaadka way isla gashiin jadbaan mahaan ku imaadaa maanugu
jaleecdaa biyo loo jershaa jiilaalki biyaa loo jeershaa kaasa jamaame iyo joweera kaasa jamaale iyo jowheera
midda kale midda kale hinin shubtaashini maalabkeer
shaaxaraar uma shallaayo shaaxaraar shiinku qur-aan dhigan waaye sharafta ee bana siiyey shiinku qur-aan dhigan waaye sharafta ii bana siiyey oo sharciga looga hadlaayo sharafta ee bana siiyey oo sharciga looga hadlaayo shiig shiigidaan uma baahna shibga dhahaasa ka hoosa ee ninkii shirkaan ninkii shirkaan qaban qaabshay amba idiin shirgudooma bal sheekadaanyu hagaarto hadba shalaay maqabye hadba shalaay maqabye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan leeyahay war ma dhinno war hore ayaa loo dhameeyey hadduu diin yahay iyo hadduu hadal yahay iyo hadduu shirib yahay waxaan horta u mahad celinayaa dhammaan qiimayaasha sharafta halkan jooga marka labaad waxaan u ducaynayaa sanadkan sanadkiisi kale gobolka shabeellada dhexe halkan cadow ayaa fadhiyey waxaan u mahad celinayaa ilaahay oo na makaniyey marka labaad waxaan u ducaynayaa in allaale inta halkan dhiigoora iyo maalka hore ku bixisay oo ku shahiiday waxaan leeyahay allah ka aqbalo kuwii ku dhaawacmana waxaan leeyahay allah noo bogsiiyo waxaan rajaynaynaa gobollada kale oo naga maqan oo xarumaha ah inaan heli doono insha allaahu sidaan halkaan u helnay marka labaad waxaan baaq u dirayaa dadka magaaladan joogi jiray ee maanta aan ognahay inay ku dayacan yihiin muqdisho iyo meelo lamida iyadoo maalin walba la sirayo oo la leeyahay waxbaa la qabanayaa waxbaa la helaya war dalkiinna u kaalaya dadkiinna u kaalaya guryihiinna u imaada filankaanu waa dhammaayey waxaa la joogaa xilligii gaalo qadka ka bicilaaday muslina uu kor noqolaayay cid mooguma jirto bishaan bisheeri hore dadka halkaan jooga rag halkaan jooga ayaa ka mida degmada aadabaal joogi jiray maalin walba waxaa lagu martigeli jiray xabad dhacda isbaaro jidkaan ha marin istaag waad og tihiin hadda degmada aadwal waxaa lagula sooma maanta cid la heesto amba cid la dhibayo ma jirto nin walbow dalkaaga iyo dadkaaga iyo gurigaaga u imow ayaan leeyahay dalkaanu waa nabad waa nabad ilaahay ayaa nabad ka dhigay insha allah noo siyaa murtin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala jalsadan iyo nicmadan iyo khayrkan iyo faafaankan isuukaanya keenay allahaasaan u mahad celinaynaa mahad meelay ka bilaabatay meelay ku dhammaata aan lahayn sayay u sugnaatay subxaana wa tacaala intaas kadib waxaan rabaa insha allahu raggii hadlay culammadii iyo akhyaartii aad bay u wanaajiyeen waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran inta ka soo qayb gashana allah idin barakeeyan idin leenahay maanta in aadabaa lagu tartamo ee haddana xaflad lagu qabto ee siaan loo soo fadhiista laysdhegaysto war weyn waay waa war ilaahay subxaana wa tacala uuna gaarsiiyey allahasaan ugu mahad celina subxaana wa tacaala waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo anoo ku hadlaaya magaca nuqabada gobolka shabeellaha dhexe majmuucayaalkii dhammaan koobiyo tobankii majmuuco soo tartamay kuwu guulaystay ee kuwan guulaystanba way soo hardameen waad ogtihiin dagaal baa ka dhacay jilibkaa laysu duugay goobadda ka dhacday aad bay u xisaaban tahay waxaan leenahay hambalya baan idin leenahay koobiyo tobankii tobanka bal annaga naga ree bal tobankii kale horta waxaan leenahay soo dhowaadha hambalya baan idin leenahay mogta waa la dagaalay ragna hadduu dagaalamo raggaa uun guulaysta yaa noo duxeeya anunkuna waa idin ducaynayna insha allahu leen haddiina maqlaayaan tobankii majmuucoo kale insha allahu annaguba xoogaa marmaraan kor damoo jirnay koraa idiin damoo jirnay kor xoogaa noola damooda waa laga maarmaan waa laga maarmaan waa insha allahu allah idin barakeeyo saad u dagaalanteenan u dagaalamayna ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisaan ku gaarna meeshaan gaarna qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidaalika falyafraxu sidii culamadaba u sheegtay alxamdulilah baan leenahay waan idin soo waa idin hambaleynaynaa kow tobanka majmuuco anaga aan ahayn insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaan leenahay tooga dambo insha allahu sidaa loo tartami doona haddii ilahina gaarsiiya isku tashana annaguna isku tashanayna insha allahu saasaan idin leenahay waxaan ka rabaa meesha inaan hambalyo haddana ka gaarsiiyo guddigii guddiga tartanka abuu maxamed iyo xertiisii iyo abuu ibraahiim iyo raggii wakhtiga waa u socdaa ragga idaacadda andaluusaa rabaa jawaabtan maka dhihi jira ayka inaan u hambaliyayo aad iyo aadaan idin salaamaynaa daanaha gobolka shabeellaha dhexe nuqabadiisa maanta way fadhiyaan anaguna magacaan ku hadlaya insha allahu gobolka shabeellaha dhexe waan idin salaamaynaa andalus haddaad tihiin waan idin ducaynaa insha allahu sharta iyo dhagarta gaalada alla idinku reedego insha allah gaaladana allaha jabsho insha allaahu saaad u dadaasheen oo dhabarka u xirteen oo cadaaladda u samayseen ayaana dekaaga andulus daatineeda kaga mahad celinaa guddiga iyo raggii soo diyaariyana waxaa leenaha maskaxdiina allah fayaabiyo ilaahay subxaana wa tacaala khayrka hajateenha idiin siyaadiyo le'anno war weyn waa in ilaahay diinkii subxana wa taala la soo xulo lagu tartamo dad haddana kow iyo toban gobol ka socdo haddana lagu kala dhiciyo war weyn waay ilaahay subxana wa taala idin xifdiyo jasaakum allahu khayran diinka ilahi in lagu tartamo awood weyn waay ilaahay subxana wa taala una gaarsiiyey dad badanaa waxay maanta gafuurka dhulka u gelinaysaa shabaab warqada cadow la roorayaa xaasha cad waaya xabad ma yaqaano bal dhegaystahe waxaa laysku su'aalaya sheekh maraan shaab xabad aqaanin kaalaya he kaalaya kaalaya yaa nimanka suufiyada dhiija wayn haystaa mogta hal xaba ma yaqaanin hal xabo kaalaya he maanukaan xabad aqaan waa la kala baxa yaa kutubahida la imaada su'aasheeda dhegaysta iyo jawaabteena idaacadaha soo fadhiista hal xaba ma yaqaan gafuurkii dhulka u gelis wixii ka dhaca ka dhacay aad baad u mahadsantihiin aan idin leenahay waxaas waxay daaw u yihiin mujtamaca bulshada ayay daaw u yihiin waxay daaw u yihiin dadka dhaliisha iyo rashaab wuxuu la roora afar xaasho inuu hadda soo daabacay diin ma yaqaan geel la'aan helo yo idinlu goyn gafuurkee dhulka dhulka u gashay gafuurka ma taqaanin aa wada gambay warkaas insha allahu ilaahi subxaana wa tacaala muslimiinta waxaan leenahay kitaabka hor allah tuso allahna fahamsiiyo muslimiinta kutubka hor allah tuso allahna fahamsiiyo waa tii nabigu alayhi salaatu wasalaam laba shay aan idinkaaga tegay oodna kadashor adna dhumayna maxay yihiin alkitaab wasunna ya alkitaab wasunna waxaan ahayn waa baluudka lagu tartamayo waad aragteen iskoolaadka iyo meelaha jaamacada ay kuwaan waxa lagu tartama waad aragteen ya doorshaa lagu tartamayo doorshaa meeqa lugoodu leh doorshaa hadda duu boqol lugood xaga soo baxa ya ilaa waxa u dhexgela waa xaga soo baxa xabag soo bax bas bogta waxa wax ka soo baxaa waa alkitaab wasunna in lagu tartamo waxa kale eberwa marka waxaan leeyahay khayr allah idin siiyey waxaan rabaa mugga hal meel waa faraxsanahay hal meelna waa la ahawad ya garabna waa ka faraxsanahay garabna waa ka jirana xayta nuqobada dhammaayay la qabta maxaa dhacay maanta gobolkii maqarkii gobolkii shabeellaha dhexe inuusa idaacad lahayn ee idaacad la dhegaysta uusa lahayn ee intaanoo mujtamaca iyo hor fadhida iyo inta beledkaan jirta qam arayaa wax maqlay b b c sheegaysa kuwaas anugu kuma faraxsani aa raggii andalus maqlaayo ma faraxsani daalmacalfarina iyo inta ila jirto noqoda gobolka shabeelle dhexa awd idaacad gobolkan waa idaacad maqarkii aan joognaa idaacad ma leh yaa maku faraxsanaa maya inaa lilaah wa inaa ilayh kuma faraxsan baaqaan u diraa muga ragga andaluus iyo ragga hawshaas iska leh inay idaacad soo tallaalaan horta mahan keenaan ummaddu ay kala socoto wararka islaamka dhacaaya caalamul islaami gaalada nafteeda wararkeeda saxda ay noo keenaan b b c aanna cabsiiso waxaa qashin dalaq waa dherganna yaa ase waxaa leedahay waxaa la qabsaday xawaaley hey khawaarijti waa la raacdi ma kuwaasaad nagu fiirsaytiin laa ilaaha ila allahu maxamedun xabiibullah yaa arjoog yaa xawaaleyoo baktigooru yaaloon annagu ogna waa la qabsayn ka dhigasayna maal bbctaalena armaqlaysi armadaysiin eba hadda hadda hooga shaab hadda hooga mahaasa maa nagu fiirsaysiin anugu waa le'annay gobolkii maqarkiyaa joognaa shabeellaha dhexe oo aadi maal idaacad ma leh b b c aan aanna cabsiyiisa maadna naga soo gaara haddaan waa cabsanay hanagala mantajiyo fanaana gala mantajina dee ka dhacdaa ka fiilaysa nabayahab naga soo gaara xarakadu ha naga soo gaarto idaacad ha noo keento inta kale ilaahay baa na siiyey subxaana wa tacaala amni istiqraa ilaah na siiyey gaala ilaah naga dulqaaday maalin waa ogeed mahan qamraa lagu cabayo soonqaadka soonqaadiisa qamraa lagu shiidayo ardigan ilaah ka dulqaada qashinkaas iyo qurunkaas rabbigaa ka dulqaada subxaana wa taala allah ku mahadsan ilaahay subxaana wa taala ugu mahad celinaynaa adunkuna waxaan idinka rabnaa idaacaddaa idinka rabnaa heer andalus haddaan tihiin insha allahu allah idin barakeeyo waan salaamaynaa majmuucooyinka dhammaantoor waxaan rabnaa marka majmuuco ay tartanta maanta oo shabeellaha dhacayda xoogaa usoo degaan degabar war soo dhawaadhina ma yahaw inta maqlaysa inta hadda hor fadhida banniyahow kaalim rayaad qaadateen horta alla ku mahadiyo alxamdulilah alla ku mahadiyo subxaana wa tacaala fadligaas ilaahay baa na gaarsiiyey waad mahadsantahay adigu naftiinu mogtaa maskaxda kombiyuutarada kubadda ka dhacaysay iyo buugta iyo qajajacda kubadda hardam yeelaysay ceelasho maantii hore qabta kubadda ka dhacaysay yaa waad ku mahadsantihiin insha allahu guushaanna teera kale anu koor nabada oo khayr leh oo andalus maha rogto shacabkayna hadda mogta maha fadh ou nama dhegaynsanayo allahna gaarsiiyo aamiina insha allah guul iyo barwaaqa allah nu gaarsiyo gaalana waad u jeedin waa ajabtay waad u jeedin aydaa is haysata mugu hardankeera waa maraykan waa maqlayseen midda ka dhacaysa mahaasay joogtaa mala socoti horta waa la socod mugi hala dhegeysto insha allah jabkiisu waa soo dhow yahay diyaaradiisuna insha allah waa burbureen asagana waa burbureen biidn illahi tabaaraka wa tacaala khayr badanaa soo muuqda markii gaala gamba lehed muslimkuna soo korkaca loo jira qof kastaba qofti qora qabsatana ha sifahaysato qoftaan qabinna waran dhoosh haga dagato haddayse qora gada karin wax wal un ha tumato leanna waaciduu lahu mastadactu min quwatin ala rabaa waxaad tuwaado qora gadama kartid waran dhoosha tumo iyo masaar afle wax kale haddaad weyso insha allah wax badanaa soo socdoo khayra waxaad dareemi kartid ogtihiin in gaala tagtay muslimna ou kor u soo socdo biidnilah warka yaana idinka badan waxaan ku soo gebagabayaha kulligaynba inaan ilaahi subxaana wa tacala u tallarucno u khushuucno aan caabudno taqwada rabbi waa shayga lagu gaaro liibaanta adduunya liibaanta akh lagu gaaro qof kastoo nagamid inay taqwaas ilaahi badisan ninka la yidhaahdo ku dardaarmaynaa waxaan ka horan rabaa inaan dardaarmo dadka sanadka sanad waddankiisa ka maqan inkastoo beledku camiran yahay waaga waxbaad ka dhiman inaan baaq u diro baaqa akhyaarta hore u dirto aan sii xoojiyo baaqaan u diraana muxuu yahay gaala waxay leedahay mogta waxay hadda sheegayso waa xabadliyaa la qabsadoo kale waaxid rukubaa dhimay rukub ha tegina rukubaa dhimay hal tooga rukubaha dhimay leeyahay yaa rukub ma taqaana hal maraan dhufayna ha teginay leeyahay war waxaas waxbad kama jiraan yaa afar aayadoo ilaahi subxaana wa tacaala inuu xabadu ka jirin gaalo warka hal xaba ka jir yaa faqaatiluu awliyaa shaydaan he inna kayda shaydaani kaana daciifan warogow dagaal gaalnimada xabad kama jiro ninkii ku maqan iyo halka hadda joogo isla rukubtaanaaba ku dardaraysa amaad beledka kasii sakataa hal xaba kama jiro dagaal gaalo yaa ilaahina muxuu leeyahay faqaatiluu awliyaa shaydaani gaalayaa hoggaan u ah shaydaana hogaanu ina kayda shaydaani kaana daciifan daciif wa ma garatee alla maxuu kale u leeyahay walan yajcala allaahu lkaafir cala almu'miniina sabiilan ilaahay subxaana wa tacaala waddanma banaan korsiinba waxay naga adkaadaan lagama yaabo insha allahu tabaaraka wa tacala imtixaan waa suuragal laakiin ilahay subxana wa taala nagama siin ma garanaysaan allah muxuu leeyahay haddan innaa lanansur rusulana haye waladiina aamanuu sow annaga maahayn khiwaani fillah ya mu'min haddaan noqon oon rabbi ka cabsano subxaana wa tacaala gaali annagu is arki mayno taqwadaasaaba nooga filan subxaana wa tacala allah maxuu kale u leh dalika bianna allaha mawla aladiina aamanuu he wa ana alkaafiriina laa mawla allah wal gaal maba qabya alla yaa u gargaari raba niman alla qabin maa ka cabsaysaysaa beledkiin uga maqan tihiin war kuwa joogow aduguna tartiib ku jooga waa adinka rafrafaaye ku maqamaqano aduguna tartiib u ibaade guryahan kuynaha xagaygu duushay quruxsadha intaasaan ku baaqaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala khayrna allah idin siiyo xafladan ragga soo qaabqaabshay jazaakum allahu khayran adana allah idinka abaalmariyo waxaan ku salaaminaa dhammaantayna waa salaamina waxaa leen rabadlaan wanaagsan annagoo madaca noqbada shabeellana ku hadla waxaan leeyahay hala dhuujiyo insha allahu qiyaamuleylka cibaadada khayraadka hala dhuujiyo insha allah ilahayna khayr nagu khatimo roob khayr qabana allah noo keeno gaaladana allah jebsho muslimiintana allah qawiyeeyo qof kastana mahay ka oomantaha allah ka waraabiyo umaradayna allah xifdiyo insha allahu tabaaraka wa tacaala diinkana kor allah u qaado insha allah wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta qarax la beegsaday isbaaro maleeshiyaadka riddada u taalay deegaanka halgan ee wilaayada hiiraan waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtad ah oo uu soo gaaray dhaawac aad halis u ah wixii wararaya ku soo kordha qaraxaasi insha allah wararkeenna iyo barnaamijteenna dambe ayaad ku dhegaysan doontaan guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmat الله وبركاته رمضان مبارك